والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم waxaynu shalay soo qaadanay muqadimadii hordhacii kitaabka isla markaa waxaynu soo qaadanay saddex xadiis oo ka mid a axaadiista kitaabkani uu ka kooban yahay waxaynu ka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala xadiiska afraad ayaynu ka bilaabi doonaa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده رواه البخاري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه waxau rasuulka ka soo wariyey salى اllahu عalيه waslم can rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه waslم qaala rasuulku wuxuu yihi ina daawuuda nabiy llaahi daawuud عalayhi الsalaam nabadgelya korkiisa ha haatee kaana wuxuu ahaa laa yaأkulu mid aan cunin إila min camali yadihi camalka gacantiisa mooyaane wax kale ma cuni jirin rawaahu الbukhaari baa xadiiska wariyey abu hurayra tarjamadiisa waxbaynu ka soo qaadanay yaa xasuusan magacii abu hurayra haye cabdiraxmaan bn sakra dowsi yaa xasuusan inta xadiis ee wariyey abu hurayra haye saddex boqol afar todobaatan goortuu islaamay yaa garanaya abu hurayra abu hurayra radi allahu tacaala canhu xadiiskan bukhaari warinayo waxa uu nebigu salى اllahu alayه wasalam ku tilmaamay qof wuxuu cuno inay de ugu fadli badanta camal yid macnaha xadiisku waa saas waayo nabiy llaahi daawuud calayhi الsalaam oo ka mida nebiyadii loo soo diray reer banu israaيil isagii inankiisii sulaymaan oo labadooda nebi ah calayhim الsalaam gacantiisa waxa uu ku shaqaysto ayuu cuni jiray maca daalika haddana nabi ilaahay u ahaa oo dadka ugu baaqaya khayrka iyo wanaag marka xadiiska waxyaalahan ka qaadana waxaa ka mida kow fadliga uu leeyahay qofku wixii uu shaqaysto inuu cuno alkasb bilyad gacanta qofku inuu ku shaqaysto oo inuu qof bani aadana wax weydiisto ama inuu cid ku hoos noolaado iyo inuu shaqaysto oo wejigiisa su-aasha uu ka ilaaliyo wax isku dhow maaha sidaa nebigu salى اllahu alayه wasalam xadiis kale wuxuu ku tilmaamay inuu midkiin xadhig qaato oo uu soo xaabaysto oo uu yidiyo xaabadaas ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ha siiyeen amba ha u diideen haddii doonaan dadku haba siiyeen laakiin su-aashaa iyada ahi waa qof wejigiisa cunaya si nabigu sala allahu alay sl xadis kale ku tilmaamay marka diinta islaamka waxay tilmaamaysaa qofku inuu ku dhiiranaado shaqada laakiin shaqo kasta maaha ee waa mid xalaal ah oo allah subxaana wa tacaala uu ogol yahay walow shaqo iskaba liidata ha noqoto dadka agtooda marka la ege mar haddii qofku ku dhowrsoonaado cid kale aan waxba weydiisanaynin waa sharaf iyo dadnimo waxaa kaloo halkaa aynu ka qaadanaynaa nebiyadu inay ahaayeen dad shaqaysta iyaduna may odhan jirin dadka lacag noo soo ruriya siyaarada noo soo dira haddaanu nahay nebiyadii may odhan jirin caynkaas laakiin way shaqaysan jireen dhinaca kale karaamada iyo maamuuska in la ilaashado ayaa xadiiska laga qaadanaya waayo waxa uu qofku dareemayaa markuu qof leeyahay hebelo waxisii baahidaha ku kalifteen waxa uu dareemayaa isaga laftigiisu arrintaas dulinimo ayuu dareemaya ciddan uu markaa wax weydiisanayaana inay ka sarrayso oo ay ka darajo sarrayso ayuu dareemayaa almuhim camal alyafta ayay culimmadiisu weydiiyaan tiyaaba ugu sii fadli badan haddana qolo waxay idhahdeen tijaarada iyo baaci mushtarka xalaasha ah ayaa isna camal yafta ka mid ah waxaa kaloo culamada qaarkood ihaahdeen waa ziraacada iyo beeridda maxaa yeelay ninka wax beeraya dhowr arrimood baa laga helay waxaa laga helay intuu mirihii qaaday oo uu dhulka ku aasay ayuu ilaahay u tala saaranaya tawakul cala allahi baa laga helay inay midhahaas u soo bixin iyo inaanay usoo bixin isagu markala hayo laakiin alluu tala saartay midhahaasna waxyaalo badan baa laga yaabaa inay ka faa'idaystaan oo xayawaano cunayo tan kala cunayo waxaan kan o dhan baa ka faaidaysanaya intaba ajar baa ugu jira buuli si kastaba ha noqotee hadday waxbeeri noqoto iyo hadday farsamada gacmaha noqoto iyo hadday baayaci musharac uu si qofku xalaala u baayac musharacy ay tahay intuba wax kastoo diinta islaamku ay noo xalaalaysay inuu qofku ka shaqaystaa oo markaa sharaftiisa ku ilaashadaa waa arrin saxa laakiin waxaynu halkaa ka qaadanaynaa in shaqadaasi qofka aanay ka mashquulinin cibaadada alleh waayo asalku maaha laynooman karin addunyada inaynu ka shaqaysano addunya ahaan laakiin waxay laynoo keen inaynu aakhir ahaan uga shaqaysano wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ha yeeshee noloshu waxaa jira waxaanay ka maarmaynin oo cibaadadii ay u baahanta qofku hadduu dee gaajoonayo ma cibaadaysan karo hadduu werwer kale ku furan yahay cibaadadu sax noqon mayso marka waa wasiilat lilcibaada waxaa kaloo xadiiska aynu ka faaidaysanayna niyadda wanaagsan in la raaciyo camalkaas oo marka aada shaqo tegayso ee aada shaqaysanayso inaad niyooto inaad naftaada ugu dhowrsoonaato cidnabaan waxba weydiisanin ciddaad mas-uulka ka hayd iyo carruurtaad iyo ehelkaagina saas oo kale sidaa awgeed nabigu sala allahu alay wasalam ku tilmaamay qofku khayr kastuu qabanayo in laga abaalmarinayo amba camal kastuu qabanayo in laga abaalmarinayo xataa maa tajcalu fii fii imra'atika nabi sala allahu alay slam xaaskaaga afkeeda waxaad dhigayso cuntada aada xaaska siinayso ayaa laga abaalmarinaya waxay soo bahan taha arrintaas niyad wanaagsan qofku inuu ku daro oo u ogaado marka uu shaqaysanayo laftigeeda cibaadada shaqadaasi noqon kartaa marka waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa inaynaan kaga mashquulin camalkaas kii rasmiga ahaa oo allah subxaana watacaala wuxuu noo sheegay fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuuh yusabixu lahu fiiha bilquduuri walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami salaa guriyo ilaahay amre in kor loo qaado la dhiso waa masaajidada eh oo magaca alla lagu xuso wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiihaa waxa ilaahay ugu tasbiixsado ku nasaha rijaal rag ayaa ku cibaadaysa halkaas raggaasi sifooyinkood waa maceen laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illah baayac mushta iyo waxay iibinayaan toona kama mashquulinayo ilaahay xuskiisa iyo iqaami salaa yakaafuuna yowman tataqalabu fiihi lquluub walawsaar maalin dambe oo quluubtu isbadili deedno xaaladeedan aanay ku sugnaan doonin ayay ka baqanayaan marka camalkii gacanta ku hayay haddii salaadii noqoto waa xiraya maharadiisa qofkii cibaadana oo soo dhigdhigaya ina daawuuda nabiy llaahi daawuud calayhi asalaam kaana wuxuu allaa yaakulu midaan cuni ilaa min camali yaddi camal gacantiisa mooyaane markaa nabi daawud muxuu qaban jiray biraha ayuu tuli jiray markaasuu ka samayn jiray seefo iyo duruucda dagaalka lagu geli jiray sida ilaahay subxana wa tacala inoogu sheegay xadiidkaa loo dhalaaliyey wa alamnaa lahu lxadiid وعn أbي هurيرaةa رضي الlه taعالى عanه عن النaبiي salى الlaه عليه وsلم qaala wuxuu yihi ma asفla wixii ka hooseeya min alkacbayni labada kuraamood wixii ka hooseeya ee min alizaari guntiga la xidhan yahay ahi fa fi nnaari naar buu ku sugan yahay rawaahu albukhaari bukhaari magaciisa waxaa laha maxamed bin ismaaciil bin ibraahim albukhaari raximah اllah bukhaari mu ahay nin caraba ee nin farisiya bu ahaa awowdii ayaa la soo qabtay oo dadkii dagaaladii markii muslimiintu ay galeen ku soo qabteen ayuu hadabeetana u islaamay ninkaas marka awowda labaad inaan kugu ahaa ayaa fadligan yeeshay bukhaara waa degaankii iyo magaaladii uu ku dhashay amba degaankiisa ahaa weli haddaana magacaa siyataa bukhaara oo waxay ku taallaa waddamadii ruushka ka go-ay amba uzbekistan wadanka hadda la idhaahdo ayay bukhaare caasimadda labaad meelaha ta halkaasaana bukhaari ku aasiy bukhaari aayad buu ahaa la yaab leh isagoo inan yara ayaa xifdigiisu aada u cajiib aha oo aada u la yaab badnaa waxaana la sheegaa inuu yaraan ku indhabeelay dabeetana hooyadii ayaa aada ilaahay u beri jirtay o u dhacayn jirtay mar markaa habeen habeenada ka mida waxay ku rogaatay nabiy llahi ibraahim calayhi salaam dabeetana wuxuu ku yihi nabi ibraahim alla inankaagii kuu soo celiyey indhihii ducadii faraha badneed eed u ducaynaysa awgeed aroortii isagoo markaa indhii wada lac yihiin inbuu soo toosay marka xadiiskan nabigu wuxuu ku tilmaamay saddex lama celiyo ducadooda waxaa ka mid ahaa ducada waalidku weladkiisa u duceeyey ee khayrba ugu duceeyey marka labiyo toban jir isagoo ah ayaa intaasoo kunoo xadiis buu xifdisanaa marka weliba xadiiska imika halkan lafdigii xadiiska ayuunbaa inoo yaalaya saxaabigi lakiin haddaynu bukhaari dib ugu noqono sanadkiibaa la taxaya xadasanaa fulan can fulan can fulan can fulan hebel hebel ka soo wariyey waxaasoo nabuu dusha ka xifdisanaa oo mid kastaba goortu dhashay iyo goorta dhintay iyo halku ka soo jeeday iyo culimadu wax ka qaatay iyo kuwa ku sii dhigay ayuu markaa garanayay aad ba markaa taarikhdiisu u caanbaxday waxaan xifdisanahay buuri boqol kun oo xadiis haddana markaa intuu ku qoray kitaabkiisa waa ilaa afar kun iyo dheeraad xadiis aad buu axaadiista u tadqiiqiyey oo cid kasta waxba kama soo qaadan jirine cid kalsooni badan ku qabo ayuu wax ka qori jiray saa adiga markaa صaxiix اlbukhaari lay muslimna waa ardaygiisii muslim isna waa ardaygii bukhaari soo saaray bukhaari akhirkii degaankiisiibuu dib ugu noqday halkiibu ku dhintay waxyaalaha xifdigiisa tusayana waxaa ka mid ahaa reer ciraaq ayuu warkiisu gaadhay oo nin dee bukhaari ahaa xifdigiisaasoo dadka dhan baa ku sheekaystay dabeetna waxay bal haddaa inu tijaabino baqdaad magaaladii ilaa markuu yimid boqol kunoo xadiis bay waxay soo diyaariyeen boqol xadiis boqolka xadiis oo macaa sanadkii wata toban nin bay u kala diideen ninba toban xadiis ayay u diideen waanay soodaariyeen sanadkii oo xadiiskii sanadkan uu lahaa xadiiskaasi ayay kaa kala siiyeen kaana kaasa siiyeen way tajribeynayaan marka kadib markaa waa lagu dul akriyey bukhaari wuxuu hi laa adri garan maayo kan kalaa kudul akriyey laa adri bui garan maayo halkaa marka arrintu marayso dadkii badankoodu waxay dhahdeen waa ninkii laynoo sheegay waxba kama jiraan nin wax garanaya maha ninka dabeetana wuxuu hi waa niga baldhegeysa anusan xadiiskaa ku maqlay sanadkaasi xadiiskaasaa iskale kaana kaasaale kaana kaasaale kaana kaasaale wixiiba dib buu iskugu hagaaji marka ninka xifdigiisu caynkaa yahay ayuu ahaa axaadiistana markaa wuu kuftisan yihi nasiib wanaag inagu maanta furas badan baynu haysanaa oo aanay dadkaasi haysanin makarafoonka aynu ku wada hadlayna wax isku gaarsiinayna waa ka mid berigaan ma jirin haddii ardaydu ay tiro bataan qof baa halkaa sii fadhiisan jiray markaasuu kelmadda sheekuu ku dhawaaqay isna sii gudbin jiray qalinkan yare waxaan ku qoraynaa muu jirin ee khadkii wax lagu qoran jiray oo kale ayaa jiray cajaladan wax lagu duuday hadhow dib uga dhegeysanaysaana may jirin wax allo waxaan imika aynu haysano silsilaada layrkan muu jirin baabuurtan la raacayo deg deg meel ku geenaysaa may jirin bukhaari day wuxuu ku qori jiray habeenka caddaanka u yahay haddana iyagaa inaga dadaal badnaa sababtu waa maxay sababtu waxa weeye mar kastoo waxa la dhaha wasaaisha ay sii dhib yaraadaan waxaa yaraata dacfulhuman baa dhacay hamrigiisa ayaa isaga wuxuu ahaa xadiisun iyo siduu u qori lahaa iyo siduu ugu gaajoon laha siduu halkaa ugu tegi lahaa laakiin inagu sidii oo kale ma nihin ha yeeshee furaskayna haysana aad iyo aad buu badan yahay ee ha laga faaidaysto oo asxaabtii nebiga calayhim asalaam radia allahu canhum asxaabtaas mid waliba xadiiskii meel buu la tegey dabeetna rag baa ka soo ururiyey sanadkan la taxaya wax kale maahae nebigu sala allahu alay slam xaadiista markuu sheegay la kala dareereen markii dambena jasiiraddii bay ku kala faafeen iyo meelo kaleba maxay noqotay in la dhaho hebelka halkaa joogaa shan xadiis buu hayaa oo halkaa uga lugeeyo ciraaq haddana intaasa kilomitr ama boqolaal kilomitr uu tagay magaalo hooglaayo kaga soo koro oo haddana labada ragga qaarkood hebelkii halkan aad ka ogey uu ka tegayo meel hooglaayu tegey haddana halkii uu ka waayo meel kala tago hal xadiis isagoo ka raadinaya laakiin fadligooda iyo ajarkooda ayay leeyihiin alla subxaana wa tacaala wakaa wixii ay qoreen iyo dadaalkay bixiyeen maanta inagu anfacayo weli axaadiistii aynu shigay hayno xadiiska nebigu sal اlahu alay slam wuxuu ku tilmaamaya ma asfala wixii ka hooseeya min alkacbayni labada turaabood ee min alizaari guntiga ah fa fi naar naar buu kusugaya marka guntigan naarta kuma sugna guntiga laftigiisu say culimmadu leeyihiin oo marada lama gelinayo naarta laakiin waxaa loo jeedaa maxalkii izaarku halkii uu gelayey ama uu ku joogsanayo oo kuraanta ahay haddii la dhaafiyo intaa la dhaafiyey ee jirka naar baa la gelinaya qofka naartaa loo gelinaya waana ragga ayay arrintani gaar ku tahay xadiis saxiixa nabigu wuxuu ku yuri sala allahu alay wasalam qofka muuminkaa guntigiisu waa nisfi saaq waa dhudhinkiisa kala darkii haddii markaa intaa dhaafiyana kuraan iyo dhaafin markaa ragga waxaa waajib ku ah oo aan sunno ahaynoo waajiba hadduu qofku ka tagana uu ku dambaabaya inuu marada wuxuu leeyahy amba surwaal ha noqdo amba qamiis ha noqdo amba macawiis ha noqdo wuxuu doona ha noqdee inuu dhaafiyo qur-aanka waa xaaraan yaa ku yidhi waa xaaraanta nebi maxamed sala allahu calay wasalam naar baa lagu shigaya li miyaa la awoodi karaa naar maya ma awoodi karo waxaa ugu cadaab fuli buu yihi naar abu aalib oo halkan rays magaadhada ayaa loo saaray dhimbil naara magixiisaa la karayay wuxuu isku arkaa ka ugu daran cadaabka inu yahay maca daalika waa kaugu fudud marka asbaabta naarta keensanaysa waxaa ka mid ah allah inaga ilaaliye guntigooda dheeraysa xadiis saxiix oo kale nebigu wuxuu ku yidhi saddex ilaahay maalinta qiyaama ma soo eego mana dahiro cadaabkooduna way leeyihi maxay kala ahayn saddexdaas waxaa ka mid ahaa almusbiru ilzaara ninka guntigiisa dheeraysanaya ilaahay ma soo eego mana dahiro cadaabkulna kaasi waa leeyahy waa khuyalaa iyo kibir iyo isweyninkii ka tahay marka laba arrimood baa arrinta xadiisku tilmaamaya waa min alkabaa'ir waa dunuubta waaweyn haddii qofku isagoo isla weyni awgeed guntiga u dheeraysayo surwaalkiisa waa ciqaabkaa weyn baa ku dhacaya haddii istusnimo aanay ka ahayna laakiin maradiisa uu u kasay inuu dhaafiyo halkaana xadiiskana qabsanayo ah naar in lagu shiciyo labadaasaa markaa loo kala qaaday hadday isla weyni iyo xarago iyo kibir ka tahayna waa min alkabaa'ir oo ciqaabka iyo wiciidka ku dhacaya waxa weye ilaahay ma soo eego mana dahiro cadaabkulna waa leeyahy haddii markaa aanay intaa ka ahayna waa xaaraan iyaduna dumarka iyagu waa cagsiga arrintaas oo umu salama ayaa marka rasuulku sala allahu alay sl xadiiskaa tilmaamay ee yihi laa yandur illahu yowma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu qadaran ninka kibir awgii maradiisa u jiida allama soo eego maalinta qiyaamaha rawahu bukhaari baa xadiiskaa wariye waxa ay tiri umu salama dumarku sideebay ku samaynayaan maradooda hoose macnaa marada halkay gaarsiinayaan iyagu iyagu wuxuu yurfina shibran taaka ayay dhaafinayaan qur-aanta markaasay tii maradooda lugahooda muuqan doona markaa diraac bay dhaafinaya bu rasuulku sala allahu alay wasalam walaa yazni intaasa dhaafin maaya marka gabadha iyada waxaa waajib ku ah qur-aanka inay dhaafiso maradeeda oo dhulka weliba hadday doonto ay jiidinto maradaas waktigii nabiga jirtay inay dumarku marada dhulka jiidayeen haddaad tiraahdo miyana nijaasu soo raacaynaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay hadday meel nijaas la soo marto meesha kale boorka kale nijaasta lahayn ayaa daahirinaysa dumarkii intaa waxaa la diidayaa in lugahooda la arka ama markay foorarsan wax lamida waa sida markaa diintu ayna amrayso diinteena wanaagsan oo nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu sheegay cagsigaa dhacay haddaba maanta maxaa dhacay in raggiina laga kari waayahay waar bintigiina kor u qaada dumarkiina maxaa lagu kari laayay maradiina hoosu dhiga gabadha maxay ku dagaalaysa inay muujiso kafteeda iyo ligteeda inay muujiso ninkiina inuu kor iskaga qaadu diiday shaydaankuma ka qayb qaadanayo waxaa cagsigeeda haddii loodhan lahaa haddii loodhan lahaa raggu ha sii daayeen sugaag dumarkuna ha gaabsadeen cagsigay noqon lahay waayo shaydaanka waxaa loo qiibay qofka maaha cagsigiisa jeclaysanaysa waxaa kaloo jirta dacaayad baabay inoo noqota agteena o kuwan toobgaabka ay waxaan surwaalka gaaban lay qofkii lagu dacaaday aasaarta islaamiga ah amba islaamkuina amray iyaguna waa dembiga iska ilaali hadday gar tahay iyo hadday surwaal la gaabsado tahay mar haddii qofka caqiide ay ka tahay oo dinihii ay amartay oo amar ilaahay uu fulinaayo qofkaasina adigu sidaa uu sameyn aanad samaynaynin ka fikir usaga adiguna siisaas kale u samayn lahay mar hadduu khayrkaaga horreeyey laakiin ma banaano haddii qofkii lagu dacoodeeyo almuhim masalada markaynu soo koobno xadiiskaas guntiga in la dheeraysta waa xaaraan waxay doonto markaa ha noqoto marada xiganta axaadiista qaarkood inkastoo culimada qaarkood daciifiyeen nebigu sala allahu alay waslam waxa la soo wariyey nin suryaalkiisa jiidayey oo tukaday inu kuni soo celi guntigiisu jiidayey salaadiisa dib soo celi xadiiskaas oo ku jira riyaad saalixiinkaa buu ku qoran yahay xagga saxadiis culimo qaar waa ka sheega in soo celi ninkaayo maa asfala wixii ka hooseeya min alkacbayni labada kuraamood ay min alizaari guntigahay fa fi naari naar buu ku jiraa ay maa huwa asfala min alkacbayn oo ah maxalkii badani laabisii baa loo jeeda kii xidhnaa mintiisii baa loo jeeda maradii loolama jeedo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوي يدخل الجنة شنك واحد جلاية أقوام ضد جلاية أفئدتهم قلوب تولي مثل أفئدة الطير قلوبته شنبره كلايه رواه مسلم حديث كوري يدخل الجنة شنك واحد جلاية أقوام ضد جلاية أفئدتهم قلوب تولي mil afidati tayri quluubta shimbiraho kale ay tahay waxaa la isweydiiyey markaa xadiiska macnihiisa ayay culimadu ka waradeen marka macnayaasha ay ka bixiyeen waxaa ka mid ah inay yihiin xaggee lagaga shabahayo quluubtooda xaggey ka shabahan shimbiraha afcida waa jamcu fu'aad waxaa qiila fii dacfihaa buri nawowi raximah llahu tacaala waa xagga dacfiga waa qulub daciifa oo jilicsan dacfiga iyo taagdarada iyo kibir la-aantaas ayay jannada ku heleen sidaa awgeed rasuulku sala allahu alay slam wuxuu tilmaamay reer wanare markuu sheegayey wa araqu quluuban waa afcila qab qalbi jilicsan oo aan qalqalafsanayn inay yihiin ammaana rasuulku sala allahu alay slam uu ku ammaanayay taas waxaa kaloo ka mid ah fi lkhawf bare xagga cabsida marka la eego iyo alhayrati waayo akar اlxayawaani khawfa wafasacan huwa aطayr shimbiruhu waxa weeye xagga cabsida iyo argagaxa marka la ego waxa ugu cabsida badan waa shimbiraha oo rasaas imika haddii la riyo wax alla waxa shimbir deed kaa kuushani maxay samaynaysa way duulaysa way cararaysa marka macnaheedu waxa weye alla kacabsiga marka la eego quluubta ugu alla kacabsiga badan weeye sidaa awgeed ilahay quraankiisa wuxuu ku yuri inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxa alla si dhaba uga baqda culimada waxaa kaloo la yidhi waa mutawakiluun way tala saaranayaan xadiis maana arrintaa weliba waadixinaya waa macnayaasha ugu raajisana ka mid oo nebigu sala allahu alayه wasalam wuxu uhi low anakum tatawakaluuna calى اllahi xaqa tawakulih larasaqakum kama yarsiqu الطayr taqdu khimaasan wa taruuxu iطaana haddaad alla u tala saaran lahaydeen si dhaba iyo tala saarashada xaqa ah wuxuu idiin arsaaqi lahaa allana siduu shimbiraha u arsaaqo waayo shimbirtu waxay talaahdaa iyadoo bog laaban meel alla meel wax ku hortooda ma jirto cufka uma sii hoyeeto marka habeenkii hoyeeto iskama sii joogtee aroortii way ka kalaahdaa o iska duusha maxaanay soo laabataa iyadoo dhareegsan allay tala saarata sababtiina way la timi oo sababta la timi maxay dee halkii iskama fadhina waa kaa duushay laakiin inay kuu soo hor doonto ayay hayda u dhaqaajisay markaa dadka jannada gelayana waxaa ka mid ah dad tala saarashadooda aada u sarraysa wey macnaha xadiisku oo alla tala saaranaya iskuna hadlaynaya qur-aanku waa laynoogu sheegay waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbu ninka alle tala saarta sababtiina la yimaada alla waa ku filaya waxaa kaloo la yidhi xiqdiga iyo calalxumada ayay qulubtoodu ka maran tahay oo dad qalbiga wax ugu qabto dadka ma aha waa dad haddii wax loo geystay haddii la aflagaadeeyey iska saamaxayo iska dhaafay almuhim ha la ihahdo waa quluub allah ka cabsi leh ama ha la ihahdo markaa waxa weeye waa xagga dabacsanaanteeda iyo xaqa inay markiiba u dabacsan tahay iyo inay allah subxana wa tacaala tala saaranayaan intaba macaanihiisa isma diidayaan dadka jannada gelaya asbaabaha jannada ku gala waxaa ka mid a cabsida allah ay ka cabsanayaan iyo qalbiga shiricda sare xaq uu saameynayo iyo tala saarashada alla u tala saaranayo yadkhulu janata jannada waxaa galaya aqwaam rag afidatahum quluubtoodu milu afidati tayri ta shimbiraha oo kale ay tahay quluubta shimbiraha rawah muslim xadiiska wariyey muslim bin xajaash alqushayri annisaaburi weeyaan sheekhanina nisaaburo iiraan ku taalla iminka islaaftigeeda magacaa la yidhaha nisaabur nisaabur buu ku dhashay qushayrina waa qabiil carbeed siay u badan yihiin culimadu isagu markaa carab u ahaa ardaygii muslim bukhaari baanu ahaa oo wax badan oo ka ka faa'idaysay ilahayna subxana wa tacala kuanfa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لتؤدن إبدين أو سيسين أو سيسين الحقوق حقوقا إلى أهلها أهل كيدي عد لهاي يوم القيامة معنى القيامة حتى يقاد إلا الله ذكره للشاة الجلحاء ridii seeniyada ahayd ee aan geesaha lahayn min ashaati alqarnaa tii geesaha lahayd ee maalin hirdiday rawaha muslim xadiis wariyey maalinta qiyaamaha waa la soo xasrinayaa bahaa-imtii sowleynowey hada tasriix bixasri اbahaa'im yowma alqiyaamati wa icaadatiha yowma alqiyaama kama yucaad ahlu takliif min alaadamiyiin sida bani aadamka loo soo celinayo ayaa xoolihii iyo xayawaanadii ina la soo celinaya meel baa la iskugu wada keenaya hadday markaa rid seeniye ah oo aan geesa lahayna jirtay maalin oo ay mid kalo geesali hirdiday cadaaladda alla waxay keensanaysaa in looga taro taas laakiin iyaga lama ciqaabayo janniyo naarna ma laha ee alla wuxuu leeyay kunuu turaaban ciid noqda iyagu markaa ciid bay iska noqonayaan xisaabina kama dambayso ha yeeshee bani aadamkii wixii ay isku dayseen dhan waa loo gogoynaya xuquuqdii waad celin doontaa buu nabigu yuri sala allahu alayh wasalam ilaa heerka la celinaya ay tahay riyahaasi iyo idaha loo kala geynayo xadiis saxiixa oo macruuf ood garanaysaa nabigu wuxuu ku yuri sala allahu alayh wasalam miyaad garanaysaa bu asxaabti weydiye mufliska maalinta qiyaamaha waxay mufliska annaga dhexdayadu waa ka aan dee alaab haysanin man laa dirhama lahu walaa mafac lacag iyo xoolataan haysan baanu dee u naqaanaa wuxuu hi mufliska ummadda yidhi waa mid maalinta qiyaamaha imanaya soom iyo salaad iyo khayrkaa kale ayuu la imanaya laakiin muxuu la yimid isagoo kan dilay kan nacaayey kanna xoolihiisii qaatay wa akala maala haada wa daraba haada fa yucdaa haada min xasanaati wa haada min xasanaati fain fanida xasanaatu qabla an yuqda calayh ukhidat min khataayaahum faturixa calayhi uma durixat fi nnaar wanaagiisii ayaa loo qaybinaya dadki kanaa soo istaagay wuxuu ley aniga xoolihii ka qaatay maalin kanna wuxuu leey uu ribaaxay ama uu icaayey kana dhiiggaygu ibaadiyadu leey xasanaadkiisi baa loo qaybinaya haddii xasanaadkiisoo dhammaadanayo weli dadkii ay taageen wax loo sheeganayo dunuubtoodii baa la qaadaya dushaa laga saaray qofkii markaa wada ajarka aan dembiga lahayn muxuu noqday dembiile markaasaa naar lagu tuuray waa caybba ugu daran waayo haddii qof adduunyada ku cayroobo dirbuu laga yaaba inuu usoo kabto haddana uu lacagayso laakiin maalintaada lasma socon bayo taa macnaheedu waxay ka dhigantay cibaadada aynu samaynan iyo khayrka aynu samaynayno bal aynu ku dadaal dhow dhammaanteen ba waynu ku imtixaamanay arrintaasi inaynaan cid kale iska siinin waayo waxaa laga yaaba maanta o dhan qofka inaynu hadal hayno aynu xamanayno aynu ku sheekaysayno hebel baa caynkana kanaa san kalaa kan kalaa seera waana ceebaha waaweyn bay ka mid tahay sida imaamu shaafici yidhi qabiixun min alinsaani an yansa cuyuubahu wayadkura cayban fii akhiihi qad iktafaa walow kaana daa fadlina ma caaba kayrahu wa fiihi cuyuubu low ra'aaha bihi iktafa wuxuu yihi imaamu shaafici waxaa qofka ceeb ku ah inuu ceebihiisa ilaabo oo ceebta walaalkiisa kale haysata uu ka sheekayo aa ka noocaas saas hadduu qof wanaagsan yahayna ma ceebeeyen qayrkii isaga laftigiisana ceebo hadduu dib u eegi lahaa dhaliilo ku filan ayaa ku sugan markaa naftu iyay kugu mashquulina ceebaha dadka kale iyadoo ceebahoodana indhaha ka lalinaysa ee aduu naftaada intaad la gaar noqoto waxaa tidhahdaa wallahi halkaa iyo halkaad kaasaad samaysay kaa kale saasaad samaysay kaa toys waxay salafkiinaan samooban jireen hadday arkaan qof ka yar waxay odhan jireen wallahi iga khayr badayay kaas waayo dembi badan oo aniga aan galay iyo wakti aan dembi saliin jiray ayaanu samaynay mid ka weyn hadday arkaanna waxay odhan jireen iga khayr badayay kaas waayo khayr badanoo anigu aanan soo samaynin ayuu soo sameeyey markaa markasta nafteeda xaqiri jireen ka ka weyn u xaqiran jireen ka ka yarna oo u xaqiran jireen taasi waxay keensanaysaa qofku markaa hadduu naftiisa dhaliisheeda dareemo siduu u toosin lahaa buu ku dadaalaya waxaa markaa cumar bin khadaab yihi xaasibu anfusakum qabla an tuxaasib waaridkum fiina xisaab intaan laydin xisaabin waziru anfusakum qabla an tuusab intaan laydin miisaaniyo la ismiisaani doonaaya nin walabaa isa si miisaan aayad qur'aana loo dirishaa muxaasabatu nafs ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun ma qadamat liqad dadkii muuminiinta alla rumaysnaa ee ilaahay ka baqdo oo nafti ha eegto barri waxay u diyaargaraysatay naftaada weydii maxaad faralkaa uga tagtay maxaad maanta la qanfi geli doontaa bal arrimaha aynu isweydiin xuquuqdana waa laga tari doonaa marka waxaa la isu geysanaya maanta haddii qof miskiin uu jiro la dulmiyey maalin baa jiri doona looga tari doono qofka dulmiguna waa waxyaalaha adduunyada lasoo dedejiyo aakhirada intaan la gaadhin sidaa awgeed ninkii gabi wuxuu laa tadlimana idaa ma kunta muqtadiran فالظلم يأتيك آخره بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم مركز أول ليلة هاي عندنا بها الظلمين والظلم إذا آخر كيس مريد كل مقدرة وابتكسر حنا سأنت بواحد ظلمين هذه كي الظلم بنو السوت له وانك هباريا ألا نمسح له ودعا الله كأقبليا حتى كافر هدية هذا قال الله تقعي oo mid muslima uu dulmiyo alla uga gargaaraya arrintaa iyada latucadunna u gudbeen oo u gudbeen laamulqasam baa ku jira xadiiska lafdiga walla wallaahi allaan ku dhaartay nuunu tawkiid oo ficilka mudaaric marku galo sii adkeeya ayaa ku jira latuadunna u gudbeen u gudbeen oo siiseen oo siiseen alxuquuqa xuquuqdii noocay doontabaa noqota maal iyo xuquuqdii kale ilaa ahlihaa ehelkeedii ciddii adduunyada inaad u geysateen aba ad ka qaadateen yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xataa yuqaado ilaa looga jaro bishaati aljalxaa ridii seeniyada ahayd min ashaati alqarnaa tii geesaha lahayd rawahu muslim wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi laa yasturu ma asturo cabdun adoon cabdan adoon fi dunyaa adduunyadan ilaa hadduu asturana satarahu allahu yowma alqiyaamati allah isna astura maalinta qiyaama rawahu muslim ceebaha qof kale lagu arkay haddii aanay ahayn miduu dadka ku dhex faafinayo oo dee ay tahay markaa in laga digtoonaado asalku waa in la asturay iyo muslimiinta maalinta qiyaama qofku isna u baahan yahay asturaadda ayaa ilaahay subxana watacala asturaya marka waxaa soo gudagelaya ceeb khilqiga haddaad qof ku aragto dhaliil ilaahay ku abuuray maalan oo laakiin dadku aanay arkaynin ama cidda ka warhaysa aanay jirin adigu ha sheegsheegina saa iyo saasuu leeyahay odhan taasi waa ka mid waxaa kaloo ka mid ah qof dembi samaynaya haddaad aragto dembigaasi hebel waxaasuu samaynaya ha odhanin oo dadka uga sheekaynin ilaa mar mooyaan alcilmi leey hadduu yahay qof markaa wixiisa muujisanayo oon qarsanaynin min baabi taxdiir si aanu dadka ugu dhex faafin markaa waa laga sheegay waxa leeyahay qofka ha la iska ilaaliyo laakiin asalku waa in dadka halmacaasida la asturo si awoodba nin baa nabiga sala allahu alay waslam u yimid wuxuu hi rasuul allah waan zinaysta suu rasuul ka sii jeesta markaasuu haddana xaggan uga wareegay waa ka sii jeesta suu haddana xaggan uga wareegay waa ka sii jeesta markii dambe rasuulku su-aalo weydiiyey waa miyaad waalinta caynkaas aakhirkii markaa u hibsanaya aad bay markaa salafku ku dadaali jireen inaan dadka ahlulmacaasida aan la fashilin oo aan la sheegsheegin waayo waxaa laga yaabaa inuu markuu arko cid asturtay wixiina iska ka dhex baxo oo uu toobadka ah ka noqdo wixi fadeexadintiisuna faa'iide ma laha ilaa limaslaxa mooyaane intaa la sheegay marka laa yasturu ma asturo cabdun adoon cabdan adoon fi dunya addunyada kuma asturo ilaa hadday dhacdana satarahu allahu alla waa asturaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rawahu muslim wa an abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi rubba ashcasa fara badanaa mid basaasaysan aqbara oo booraysan madfuucin laga riixayo bilabwaabi albaabada laga riixayo low aqsama calى اllah hadduu alla ku dhaartana la abarahu uu alla u samafalayo ibraaru اlqasam dhaartiisii bimacnaa uu u fulinayo rawahu muslim xadiiskaa wariyey rubba waa xarfu jar waxaa ka dambeeya waa isamun waxaanay faaidaysaa taqliil iyo tagsiir wax ladan fara badan amba yar labaday faaidaysaa shacafkuna waa xagga hay-adda qof markaa boor iyo basaasi ay ka muuqato oo aan dee qof dadku ay u soo joogsanayaan ahayn waayo qofka hay-addiisa iyo isu soo qurkintiisa iyo kuba dharku xidhan yahay iyo baabuurku wata iyo farasku wata iyo waxaas waxay ka qayb qaataan in loo soo joogsado mid laakiin iska howlal cawran oo aan dadka dhexdooda laga yaabo inaanu xoogba iyo aragti xoogga ku lahayn haddana ilaahay agtiisa ka wanaagsan baa jira oo ehlu khayra ducaada markuu ilaahay sidaa wuxuu weydiistaba ilaahay uu siinayo waa madfuucu filabwaabo albaabada laga riixaya macnahedu waxa weeye haddii maanta qof hay-ad iyo qaab la ad aragto maxaaysa maxaad samaynaysaa oo kuda halkaa i bana amba adaaba usii banaynaya meesha amba fadhigaaba looga kacaya qofkaas laakiin mid kale farta loo sabin maayo xaqiiqaduna qofka maaha daahirkiisa ee waa baatinkiisa nafta ayuu qofku insaan ku yahay maaha aragtida kale haddii aragti wax taraysana dee gaalada aynu aragnay qaarkood ay cadcad yihiin ay qurxoon yihiin ay saa yihiin ayaa dee janno saa ka heli lahaa laakiin arrintu saa way ka fogtay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa absaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmalikum alla ma eego qaab dhismeedka jidhkiinna iyo suuradihiinna ha yeeshee wuxuu eegaa quluubtiinna iyo camalkiina alla waxa wey waa qalbi jire siay soomaalidu yidhahdaan haddii magac iyo maamuus lagu helayo jannana oo cagsigeedana naar lagu gelayana bilaaloo xabashi ahaa oo nin madow ahaa oo addoon ahaa janno ma galeen abulahab iyo abujahal oo qurayshiyiin ahaa meel sare iyo abtirsiin share seeganayana naar ma galeen hadday arrintu saas laakiin addoommada waa addoomo ilahay kullukum min aadam wa aadam min turaab bu nabigu sala اllah alay sl laa fadl licarabiyin calى cajibi ma bituma xadiis qiso dheero saxiixa waxaa rasuulku sal allahu alay slam tilmaamay dadkii ku hadlay mahdiga bimacnaa carruurteeda ina iyagoo carruura oo xilligii hadalka loo bartay aan hadal macnaa ka hor hadlay intaan markaa loo baran inay hadlaan waxa uu ku soo baray iyagoo gabar ilmaheeda yaraa joqsiinaysa naaska ayaa waxaa soo maray nin aada u qurux badan oo faras qurux badan wato oo dharka uu xihan yahay hay-addiisu la yaabay tahay markaasuu ku ilaahow inankayga kaasoo kale ka dhig ilmihii yaraa intuu naaskii sii daayey ayuu ilaahayow kaasoo kale hay ka dhig naaskiisiibu iska sii wata addoon la garaacayo oo laleeyahay way zinaysato waxbay hadday ayaa haddana la soo mariyey markaasay tii ilaahow kaasoo taasoo kale inankayga ha ka dhigin markaasuu ilaahow iyadoo kale ga dhig way weydiisay markaa waxau yihi kan aad arkayso ee sidan ahay waa jabaan waa mid isla weyn mutakabira kibirka iyo isla weynida iyadaaba dacfiya waa caqli gaabnimo waayo bani aadam diligiisa waa daciif oo kaa kaadlaya saxanada suuriya u gelaya muxuu isla weynaa marka mar hadduu isla weynaado caqligiisa ayaa miisaameynaya dembina wuu ku jiraado kibirka waa xeelaha naarta lagu galo waana dembigii horeeye ilahay lagu caasiyo yaa sheegaya dembigii horeeye ilahay lagu caasiyo cidda samaysay xalqadaasuma la hadlay halkaa fadhiga haye bal qolada miigtay ka xitaan weydiinaya haye ibliis waa ibliis maxaa awaalay soo u sujuud lama odhan aado muxuu yihi khalaqtanii min naari khalaqtoo min tin aniga waxaad iga abuurtay dab isagoo dhoobaa ka abuurtay maamo dab iga abuurtay oo dhooboo sujuuda ilaa ibliisa abaa wastakbar kibirku markaa dembigii wareeyey haddaba qofkan inta badan hay-addiisa ka shaqaynaya iyadoon la diidin qofku inuu isqurxiyo laba diintaas oo hay-addiisa wanaagsanaato haddii markaa ilahay iskugu daro hay-addiisii wanaagsan iyo qalbigiisoo wanaagsan de waa falilahi can laakiin dadka laguma qiinan karo daahirkooda inuu markas ee ka haylaha le iska cawla meelaa iska joogaaba laga yaaba in wanaagsan yihi laakiin taasi dadka qaar bay wax kala usoo jeeday oo guligi ku sameeyey mid aan salaadaba tukanaynin oo aan kaaga iska meedaynin oo timaha raameeyey oo kudaafadaha gelaya ayaa maxay odhanaya waa awliyo waa lagu jiraa bay leeyihi marka qiimayntii ayay dhinac kale ka eegeenoo waxaa lagu qiimeeya qofku waa salaadiiyo cibaadadii khayr xagga ilaahay qofkani ku wanaagsan wey ashcaskani saas laakiin qofkaan xagga ilaahay ku wanaagsanan dee uskan iyo dowr isku yeeraa waxbay taramaysa taas taasi waa waxbay taraysaa ma jirto wey qofka waa lagu qinacan kas qisa ayaa jirta waxaa la sheegay salafki laga soo wariyay qaarkood nin baa wuxuu yihi aniga xaramka ku cibaadaysanaya habeen ayaa waxaa soo galay nin iska hayla cawlanoo markaasuu salaad tukaday u ima arkaya markaa aniga ilaahay baa aada u baryay ilaaho waxaan kugu dhaarinayaa buuli inaad dadkaas soo waraabiso abaar baana jirta in yar kadibba roob baa isu soo qabsaday oo markaasaa dhulkii roobooday ninkii waan dabagalay oo gurigii u galay ayaan ka dabagalay markii markaa uu ogaaday inaan ogaaday anigu meeshii bau ka guray bukadiisa bimacnaa ikhlaaskiisa muxuu ahaa ninkaasi inaana cidibo arag oo cibaadada uu samaynayo cibaadada qarsoon qofka u qarsoonina waa waxyaalaha tilmaamaya qofkaasi in qof wanaagsan marka almuhim xagga ilaahay subxana watacala qofkuu ku wanaagsanya ayuunbaa qiimo lagu yeeshaayo qof dushiisani laga yaabo hay-addiisan inaanay aada u muuqanin oo dadka agtooda miskiin aho laga yaabo in kalimada laga celinayo aan albaabada loo banaynaynin ayaa laga yaabaa in ilaahay agtiisa aada ugu fadli badan yahay ugu sarreeyo kaa cagsigiinusinoo laga cagsiga inay noqoto marka qofka waxaa lagu miisaamaya miisaankaynu siinaa waxa weeye daahirkiisa ma aha amba daahirkiisu ha qurux badnaado amba yu qurux badnaanin camalkiisaa loo yeesaa nabigu yuri sala allahu alay wasalam qofka xagga ilahay markaa ku wanaagsan ayuunbaa markaa ilahay kiisana qiimo ku leh rugba fara badana ashcasa mid basaasaysan aqbara oo booraysan madfuucin laga riixayo bil abwaabi albaabada aan la soo dhaweynaynin oo albaabada loo banaynaynin low aqsama calى اllah hadduu alla ku dhaarto la abaraw alla u fulinayo waxa uu ku dhaartay sidaa ninkaa ducaystay ee roobka alla siiyo kale rawahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا الدنيا سجن المؤمن وابتالك المؤمن وجنة الكافر هي جنة قال رواه مسلم حديث كوريين adduunyadani waa jeelka qofka muuminka ah gaalkana jannat xadiiska macnihiisu waa maxay wuxuu leeyahay sheekh raali nawowi raximah اllahu tacaala markuu xadiiskan sharaxayo wuxuu yihi ana kula muؤmin masjuunu mamnuuc fi اdunya min الشhahawaat almuxarama wاlmakruuh mukalafu bficli الطaacaat الshaaqa فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكبيره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم والشقاء الأبد وحوله حديث معنيه سوحة ويانه qofka muuminkaahi adduunyadan waxyaalo naftiisu ay jeclaysanayso xaaraan ka adaad siree laga joojinayo oo diinta waxyaalaha aada naftaadu markaad door bidayso aada raaxo u aragto ayay kuleeda ha samayna waxyaalo lagaaga wanaagsan yahana way jiraan waxyaalo culaysoo laguu kalifay oo lagu leeyahay salaadii tuko oo soon oo tan kale iyaguna way jiraan oo qofka nafta marka leeda culaysko ah mar alla markuu qofku dhinto adduunyadan intii culayskii haystay muxuu noqonayaa mid ka dhammaaday istiraaxa min haada uu ka raaxaysanaya eeda jannaha salaad laguma lama saarin soonna lama saarin wax kalena lama saarin wax kastoo naftooda jeclaysatana jannadaasay ku leeyihi wa fiiha maa tashtahiihi anfusuhum wa fiiha maa tashtahiihi lanfusu wa taladu acyunu wa antum fiiha khaaliduun wax kastoo nafta ay jeclaysato jannadaa way keenayaan gaalkii marka la eego marka qofkii muuminka aakhirana markaa inqalaba ilaa ma acadda allahu lahu tacaala min anaciim irdaayim nicmada iyo barwaaqadii qofku maanta hadduu yaro raaxaysto iyo warba adduunyada la socda tadoo goormaad ka dhiman goormay kaa baabii amba uu ka goyooyaya amba uu ka dhimanaya amba way ka baaba'aysaa amba uu ka gaajoonaya isaga oo laga xidhaya amba oo laga xadaya warwar baa la socda raaxada adduunyada laakiin taa aakhiro waxaasoo dhan malaha gaalkii haddaba isagu diinima xidhayso oo kuwa somalida ninka wadal diinima xidho dee gaalka diinima xidho wuxuu dooniska samaynaya adduunyada weliba raaxadana waxaa laga yaaba inuu muslimku ka badsado oo cibaadadaa lagu raaxaystaa gaaladu waa wadamada gaalada maraykan iyo yurub waa meelaha ugu badan ee uu ka dhaco waxaa la idhaahdo intixaar intixaarka waa qofku naftiisa dila ka isa soo belgelaya ama ka meel iska soo tuuraya ama ka isdabaya meelaha maraykan iyo yurub ugu badan yaale waa inu aragnaa mid baa iska soo gelayo dad wax dhiganaya abuu xabad ku furaya raaxaan intaa uga jeedaa weli inta aan laynayo ayaan raaxaysanaya marka adduunyada way haystaa in badanoo ka mid laakiin raaxadu waa ta nafta alaa bidikri illaahi tadmaynu alqulub marka adduunyadu inta uu helayo marka loo eego aakhiro isaganayi aakhiro cadaab buu gelayaa ma laha wuxuu cuno dariic waxaan ahayn laysa lahum طacaamun ilaa min dariic dariicu waa geed markii horeba carabta ay yaqaaneenoo godaxdiisu ay sun ahayd oo godax cuntada waa lagu gaajo baxaanba waa lagu naxa laa yusmin walaa yugni min juuc labadaa min waxa ka tarmaya sharaabkuna waa xamiimin aan waa mid kulol oo taqayud iyo isbedelo ku yimid midbacirkooda dibadda imanaya markay cabbaan jirkooda markasuu baabaana mid kalaa la hoynaya kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab marka haddaba adduunyadani sidaasay jeelka muuminka ku noqonaysa jeelka muminka waxay ku tahay marka la eego aakhiro jeel bay u tahay marka iminka la eego gaalkana marka la eego aakhiro isna loo eego jeel bay ku tahay ee maaha marka waxa wey arrimahaas ee waxaa laga yaaba qof muumin inuu ka raaxa badan yahay qof gaala adduunyadan ha yeeshee marka mid walba mustaqbalka sugaya loo eego midna mid jeer ku jira buu ka dhigan yahay midna markaa mid saasoo cagsigeedaabuu ka dhigan yahay addunya situ lmumin wa jannat lkaafir laba xadiis oo kale ayaynu ku daraynaa waan soo gabagaynaa insha allah وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده كان زكريا نبي الله زكريا وحى عليه السلام نجارا نجار بها رواه مسلم حديث كرم عن سر النبي داود إنك عندي سكش غير سجري نبي الله زكريا نايسنا ريب بن إسرائيل الله صدري يحيى ناينا في سواء سنة بها وحى وها نجار مركان النبي يقول لك صالح حرفض لها وكش قيسته sida markaa berigii hore ay wadaadada iyo dadkaasi u dhaqmi jireen maaha oo laga dhigay markaa wadaadku qof aan shaqaysan aqoon amba iska miskiin ah waxaasoo dhan waqasul fikriga marka diinta la doonayo in lagaga fogeeyo ayuunbaa dadka diinta u saaxiibkaana laga dhigayaawo dad masaakiin oo waxba qarsan karin oo xuncun waxaasa laga dhigaya si dadka diinta looga fogeeyo dadku aanay u odhan intii anugu kaa miskiinkaa noqonaya amba raggaba laguma tirin jirin ninka diinta aqoonta u leh amba wadaadka ah sida soomaalidu ka maahmaayeen waxay idhahdeen gabadh baa lagu yidhi imise nin baad walaalatiin maxay tiri marka wadaadkii adiga almuhim gaar bay u saartay marka arrintu saa maahee asxaabta rasuulka iyagu baa mujaahidiinta ahaa iyagaa jihaadayey oo gaalada la yidhi iyagaa haddana shaqaysanaya suuqa tegayey iyagaa haddana dadka wax tarayey iyaguma haddana madax ahayoo tilinayay markaa diintu ma diidana inaad shaqaysato oo aad cibaadaysato oo aad cilmi barato oo aad maadi barato oo aad diini barato oo aad ragga ku dayso kaana zakariya calayhi الsalaam wuxuu ahaa najaara buu ahaa rawa muslim وcan abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala wuxuu qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam kaafir lyatiim ka kafaalo qaado adoon lahu isaga uu leeyahay aw liqayrihi amba qeyrkii u sugnaaday ana aniga iyo wahuwa isagu ka haatayni labadaasoo kale aan isku nahay في الجنة جنة وأشار وحي شارع الراوي بالصوابة عيباً إيه والوسطاء تبحى مردسة إيه فرحاب انتهي لك داخل الرياء وح آبية منك كفالة قادة أظن يستجي إليها بمعنى قرابة السوء أدوريها أبا أبتويها أبا دي قرابة السيئة إيه أظن إذكال أبا مركا أي بشيء قرابة عارها هيني كالتجيهين كفالة قادة أظن كاس قفك أبيه وإيه أو قطرة ee ilaaliya anigii isagu jannada saasaan nahay macnaa jannada meel sare ka gelaya nebi maxamed waa cidda ugu saraysa janno gelaysa halka ugu saraysa ka helaysa ninka nebi maxamed markaa intaa ka horeeya camalkaa u qabto macnaheedu waa maxay waa camal aad iyo aad u fadli badan marka in adoonta loo naxariisto oo la ilaaliya laga qaadanayaa adoonna waxaa qofku aabihii waayen qaangaarka ahayn markuu qaangaaro adoonnimadii way ka dhamaatay laakiin intaanu qaangaarin ayaa markaa uu yahay adoon xagga tarbiyadiisa iyo ilaalintiisaba ilaahay ay badan xataa qur-aanka ku dardaarmay kaafuliyatiimi ka kafaalo qaada adoonka lahu isaga uu leeyahay aw liqayrihi aba qaybkii u sugnaaday ana aniga iyo wahuwa isagu ka haatayni labadaasoo kaleanu nahay fi ljannati jannada wa ashaara wuxuu ishaaray arraawi raawigii xadiiska warinayey bisabaabati caybadanta iyo walwastaa fardhexada oo bimacnaa laba qof markay iscaayaan baa inta badan fartaasay adeegsan jireen halka nabiga murdiso ka nidhaano dabeetana waa loogu magac daro sabaaba barig fartaas halkaa idinku dayna maanta wallahu aclam axkam wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakatu